adduunka kulligiis gumaysigu soo wada maray ninba maalin buu xornimo helayay marka maanta waa maalintaanadii waa maalintii soomaaliyeed marka inaan maamuusno oon ka sheekayno oon qurxinno oon xafladayno aaday sharaf noogu tahay qof kastoo soomaali ahna waa mas-uuliyad saaran nin oo aan ogeynna ma jiro ninkii aan ogeyn in la xasuusiyo intaas kadib maadaama ay tahay maanta maalintii xorriyadda soomaaliya iyo gobonnimada soomaaliya ay tahay waxaa muhiim ah wixii la soo maray oo wanaag ah iyo wixii la soo maray oo dhibaato ah waa la soo maray laakiin waxaa muhiim ah in taariikhda laga dhaxlo hadda maxaa nala gudboon la yidhaah maxaan maraynaa la yidhaaho maxaase ay ku wanaagsanayd oo ahayd in la qabto in la yidhaaho waa loo halgamay gobonnimadii baa la raadiyey xornimaa la raadiyey adduunyadao dhan iyo afrikao dhan waa la gumaysanayey ninba maalinoo xornimada qaadanayay markii xornimada la helayna waa laga faa'iiday dadka kale iyo dowladihii kale oo gumaysiga haystay oo afrika ah ama deris aan ahaano ama dala naga fog ha ahaadeen xornimadii waa ka faa'iidaysteen oo waxay uga faa'iidaysteen nidaam iyo sharciyad iyo isku xirnaan iyo dowladnimo ay heshiis ku yihiin iyo waddaniyad iyay samaysteen tii bayna ku guulaysteen maanta dib umay soo dhicin tan nagu dhacday lixdan iyo afar sano kadib in hadda aan gobonnimo doonno ahaano ma qabaan dadka marka waxa ugu muhiimsan oo aan rabno in dib loo ogaado taas waay waxaa la leeyahay xornimada waxaa ka mid ah waxa haddan haysta annaga wax xornimadan qabno male maanta soomaali lixdan iyo afar sano kadib waxaa ilaahay amarkiisa na haysto cadow kii la mid ah gobonnimada laga qaatay oo u baahan inaan gobonnimo ka qaadano oo caqabad ku ah nolosha oo caqabad ku ah dhaqdhaqaaqa bini'aadanimada oo caqabad ku ah xorriyadda oo caqabad ku ah aqoonta iyo ilbaxnimada iyo ladadaalka iyo la tartanka caalamka caqabad ku ah yaa maanta soomaaliya hor taagan oo u diiday mustaqbalkoodii iyo inay adduunyada la tartamaan sidaas darteeda waxaa nala gudboon maanta oo ay tahay feestadii kowda luuliyo waxaa nala gudboon inaan hiigsi samayno haddaan nahay dadka reer koonfur galbeed hiigsigaasoo ah inaan ka shaqayno midnimada iyo wadajirka soomaaliya